dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darra ah dalka looga soo geliyay dhinaca etoobiya oo ay qabatay islamarkaana ay gelbinayeen ciidamada dowladda injid gooye ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan shan iyo tobankii bishii juulaay oo ku beegnayd shalay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dowladda ilawareedyo ay la hadashay idaacadda v o a ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca etoobiya laba ilawareed oo mid kamida uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano candhamaydle ayna galbinayeen ciidamada dowladda soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo shiila madow oo ilaa labaatan kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada caabudwaaq khilaaf halkaasi ka dhacay ayaa isku roogay gacanka hadal dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dheliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa labiyo toban qof oo dhimasho ah sida ay v o a u sheegeen ilawareedyo kala duwan sida ay sheegayaan ilawareedyada la hadlay v o a oo dagaalkaasi kadib waxaa hubkii gacanta uu u galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatanna lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wadaxaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike bkm a k bastoolado iyo rasaas waxaana ilawareedyadu ay sheegayaan in loo waday dowladda soomaaliya waxay ku sheegtay war-saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbiniya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dowladdu waxa kale oo ay war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay inka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaa'ilka sida lagu sheegay qoraalka v o a soomaaliya waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq iyo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyu tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedina inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii disembar ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabatayntii hubka ka qaaday soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii